iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyba magaalada buuhoodle ay ka jireen qalalaasoo ka gadaal markii isku hormaad hubaysan ku dhex maray gudaha magaalada buuhoodle ciidamada federaalka etoobiya ee shacabka qaarkood ay ku dhinteen dad aad u tiro badan ayaa magaalada buuhoodle intaas waxaa ka soconayayba saddexdii cisheen soo dhaaftay kulamo iyo kulamo goonigooniyo buuhoodle ku leeyihiin waxgaradka iyo cuqaasha iyo weliba saraakiisha etoobiya buuhoodle haatan dhinaca etoobiya kaga sugan oo ay kaga hadlayeen sidii xaaladaasi loo xakamayn lahaa waxaana maanta buuhoodle dhinaca etoobiya kulan balaaran ku yeeshay goor gaaban oo galabta kulankaas soo gabagabeeyay caawa fiidkii mada etoobiya saraakiishoda iyo waxgaradka buuhoodle warkac iyo garaad cabdilaahi garaasoofe iyo cuqaal aad u tiro badan waxaana la iskula ballamay in beri subaxda ugu dam sideeda subaxnimo ee saacadda geeska afrikada bari ay ciidamada etoobiya iyo waxgaradka buuhoodle u qabteen inay kusoo gudbiyaan sagaal qori oo loo yaqaano qoryaha eka fudhi sabanka oo laga qabsaday ciidamada etoobiya ciidamaduna ay beri subax sideeda subaxnimo saacadda geeska africa ay dib buuhoodle uga bixi doonaan haddii kalese ay tallaabo ay ka qaadi doonaan waa siday hadalka u dhigeen inkastoo warkaasi ay walwal ka muujiyeen waxgaradka iyo cuqaasha haatan maanta la kulmay ama caawa fiidka la kulmay saraakiisha dhinaca etoobiya magaalada buuhoodle ayaa caawa waxaa laga dareemayaa arrintaas oo si weyn dadku ay uga naxeen waxaana socdaa dadaal xoogan ay wadaan cuqaasha waxgaradka iyo isimada caawa lagu baahi doonayo sagaalka qoriya shacabka buuhoodle ku dhaqan gacanta ugu jira sidii etoobiyaanka dib loogu wareejin lahaa etoobiyaanka ayaa dhinacooda u sheegay caawa waxgaradka buuhoodle inay aada uga xun yihiin ka maqnaan shiyaha halkaasi ayna doonayn inay wadankooda dib ugu noqdaan balse ay ka codsanayaan isimada si u dhaqsaha badan iyo cuqaasha inay hubkaasi si degdega gacanta dowladda dib ugu soo laabto dhinaca kale magaalada buuhoodle waxaa soo gaaray maanta wafti ballaaran oo ka socda dowladda puntland waftigaas oo hogaaminaya guddoomiye ka-xogeenka baarlamaanka puntland xuseen ya xuseen yaasiin yeeriye xaajiwaala loo yaqaano oo isagu ka mid ah oo isagu kasoo jeeda deegaanka buuhoodle gaar ahaan gobolada sool sanaag iyo cayn waxaana waftigaasi ka mid ah wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada iyo shan xildhibaano kasoo jeeda deegaanka buuhoodle oo iyagu deegaankan laga doortay waxaana waftigaasi markii maanta goorgaaban ay yimaadeen buuhoodle kulamo degdega la yeesheen saraakiisha etoobiyaanka oo iyagu ku sugan dhinaca etoobiya ee buuhoodle hogeenka baarlamaanka puntland yaasiin xuseen deeriye xaajiwaal oo caawa u warramayay shabakada wararka ciyaar dotcom ayaa sheegay dhinacooda inay is-afgarad wanaagsan ay dhinacooda gaareen ayna ka cuseen dowladda etoobiya sidii mar dambe dhibaatada ka dhacday buuhoodland dhibaato dama u dhicin loona xakamayn lahaa ama loo sii xoojin lahaa dhaahdeen dhinaca nabadgelyada ayna ka wada shaqeynayaan wixii haatan ka dambeeyay puntland iyo etoobiya sidii nabadgelyada xuduudda deegaanka loo looga wada shaqeyn lahaa ayna aada uga xumaadeen dhinaca puntland wixii ka dhacay deegaanka buuhoodle wuxuuna sheegay xildhibaankaasi caawa u warramayay shabakada wararka ee ciyaar dotcom ee xaajiwaal ama gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanku inay waxgaradka buuhoodlena caawa kulamo degdeg oola yeesheen kaga cusay dhinacooda in hubkaasi ka maqan dowladda etoobiya si degdega ugu dhaqsaha badan beri subax sideeda subaxnimo lagu wareji doono ayna halkaasi lasu gacan qaadi doono haddii eebaha awoodda loo ogolaado wasiirada kasoo jeeda deegaanka buuhoodle iyo xildhibaanadan caawa soo gaaray maanta soo gaaray buuhoodle ayaa yimi iyagoo aan wadan wax ciidana marka laga reebo halhal istaaf oo ilaalinaya waxayna u sheegeen warbaahinta caalamiga ee shabakada wararka ciyaar dotcom inay u yimaadeen xalinta mashaqadii ka dhacday deegaanka buuhoodle ee dhex martay ciidamada federaalka etoobiya iyo shacabka ku dhaqan waxaanay sheegeen inay kulamo iyo ay bilaabi doonaan berita wixii ka dambeeya mar haddii ciidamada etoobiya buuhoodle la filayo inay beri dib uga baxaan ay la yeelan doonaan waxgaradka buuhoodle gebi ahaantii meel fogaraan ay kala hadli doonaan sidii aana dib damba u dhicin dagaal dhex mara ciidamada etoobiya iyo weliba shacabka ku dhaqan buuhoodle sadadka reer buuhoodle ayaa caawa iyagoo isweydiinaya meesha hubkaasi laga heli doono iyadoo hubkaasi anhaada abeerati caawan gacanta lagu hayn oo ay gacanta ugu jiraan kooxihii ka furtay ciidamada etoobiya ee ku dagaalamay saddex cisho ka hor gudaha magaalada buuhoodle iyagoo haatan hubkaasi la sheegayo in dad kale gacantooda sii galay balse waxgaradka buuhoodle ayaa caawa sixudhub ugu jira sidii hubkaasi gacanta ay ugu heli lahaayeen sidoo kale waxgaradka iyo ciidam iyo waxgaradka buuhoodle uu horkacayo garaad cabdilaahi garaasoofe iyo cuqaasha iyo saraakiisha etoobiya ayaa ku heshiiyey maanta inaanay haddii hubkaasi lagu soo wareejiyo aanay wax eeda u raaci doonin dadka iyagu ka dambeeyey falkii ka dhacay deegaanka buuhoodle ama hubkaasi haatan gacanta ugu jiro oo iyagu ka ka cabsi qaba haddii hubkaasi laga soo wareejiyo in ciidamada dowladda etoobiya gacanta loo gelin doono waxaana dowladda etoobiya saraakiishooda caawa sheegeen inaanay haba yaraatay wax dhibaata u raaci doonin balse keliya u baahan yihiin in hubkaasi sideedagood gacanta loogu soo geliyo dhinaca kale waxaa degan degmada werwer oo ka mid a degmooyinka hoos yimaada deegaanka buuhoodle inkastoo degmadaasi wararkii u dambeeyay caawa hesho shabakada wararka ceer dadkum ay kusoo warramayaan in deegaankaasi ay ka jiraan barakac iyo weliba xaalad nolol xumo ka gadaal markii deegaankaasi ay gacanta ugu jirto maalin saddexaad cutube ka tirsan ciidamada maamulka la ka baxay somalilan oo iyagu saddex sho ka hor gudaha ku wada dagaalamay gudaha degmada werwir ciidamo taabacsan s c iyo isagoo kasoo jeeda deegaankaasi deegaanka buuhoodle oo isagoo halkaasi ku warooraya ciidamo aad u fara badan si uu gacanta dib ugu soo celiyay magaalada laascanood shacabkii ku dhaqnaa degmada werwir ayaa la sheegay inay ugax- u qaxeen dhinaca koonfureed ee degmadaasi sida tuulooyinka dantan balecad xamar laguxul waxaana tuulooyinkaasi haatan buux dhaafiyey dad badan ayuu ka barakacay magaalada buuhooda iyo weliba magaalada degmada werwir ee qadiimiga ahba iyo de- deegaanaha hoos yimaada oo ka cabsi qaba in mar kale dushooda lagu dal dagaalamo waxaana dadka reer buuhoodle iyo reer wa- xamar wuxuu iswey reer werwir isweydan doonaan wax xaalada ay ku dambeyn doonto inkastoo magaalada buuhoodle haddaan dib ugu noqono ay xarumaha ganacsiga gaar ahaan shirkadaha xawaaladaha isgaadsiinta iyo walow goobaha ganacsigu ay caawa si si habiya ay caawa dib loo furay ilaa maanta in ay shaqeynayeen waxaana dadka buuhoodle caawa ay bilaabeen inay guryahoodii ilaa maanta dib uga soo noqdaan xaaladuna waa ay degan tahay balse waxaa la isweydiin karaa waxaa ka dambeyn doona haddii beri subax sideeda subaxnimo ballanta etoobiya lala galay ay dib u dhacdo isku soo wada duub oo jawiga colaadeed iyo deeg ay saddexdii cishe ka tagna deegaanka buuhoodle ayaa xasiloon weliba waxaa xasiloon laga dareemayaa gudaha magaalada buuhoodle oo iyagu haatan ay ku sugan yihiin etoobiyaanka oo sheegay inay dhinacooda nabada ka shaqeynayaan ayna kusoo qulqulayaan waxgarad iyo ismo aad u badan oo iyagu nabada jecel kana shaqeynaya sidii nabada guud ahaan loo xakameyn lahaa balse dadka reer buuhoodle iyo heror ayaa isweydiin doona waxay ku dambeyn doonto xaalada degmada werwer oo haatan aad looga dayrinayo oo isku hor fadhiyaan ciidamo taabacsan s c iyo weliba ciidamo ka socda maamulka la magac baxay somaliland oo la sheegay in afar iyo labaatankii saacadood ugu dambeeyay ay kusoo ay ciidamo soo dhoween degmada werwer oo haatan gacanta ugu jirto halkaana khasaare xoogan ay ka gaadhsiiyeen maanta gadaal markay guryo ku yaala dad shacab ay lahaayeen ay dumiyeen isgaadhsiinta deegaankaasina gebi ahaantiiba ay jireen cali cismaan yuusuf cali dhegtar shabakada wararka ciyaag dotcom buuhoodle